laama amnigana waa u dirnay baaritaanka waa socdaa ganacsatadana sidoo kaleentood waxaa keenay dhibkan inuu soo nonoqdo iyo sababtay ku dhacday annagoo qadarta ku sabarsan haddana waxaan rabnaa inaan hoos ogaanaan rabnaa haddii ilay raalli ka noqdo dhibaatada meeshan ka dhacdo waa dhibaato aad u ballaaran cid kastee gacan ka geysan karto waxaan leenahay gacan ha ka geysato dadka muxsiniinta ilaahay wax siiyey hadday tahay hadday tahay xukuumadda hadday tahay baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka guud ahaan waxaan leenahay iyo aqalka sare cid kastee gacan ka geysan karto dhibaatadan gacan ha ka geysato waa hubaa dowladda dhexe inayna ka aamusi doonin dhibka meeshaan ka dhacay ee markii saddexaad dhicuu haayo ugu talagalaan dadkan ay soo gaarsiiyaan insha allah haddii la raalli ka noqdo waxaan rabnaa inaan dad aan hubno ammaanadooda oo guddiga ganacsatada ah iyo dadka culamaa udiinka ah ee magaaladan aan ku naqaano ammaanada iyo alla kacabsiga guddi ahaa loo saari doonaa iyaga akoon u furi doono masiibo weyna meeshaan ka dhacday ee runtii waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya inay wax la qabato dadkaas masaakiinta hay-adaha caalamiga ay wax bixiyana sidoo kale dadkan in la caawiyo sababta waa sida la sheegay markii saddexaad sidoo kale maamulkana waxaa la rabaa iyagana inay gacan kaqayb ka qaataan jaaliyadaha aan aniga ka mid ahay dadka maaragtay reer jowhar ee meel kasta jooga maanta waxa waaye jowhar maalintii ay ugu baahida badnaayeen dadkaas soomaaliyeed waa in lasoo caawiyaa la garab istaagaa hadda dhibkan waxaa sii badiyey hal waxaa yaalla maaragtay debdemis haddii debdemisyadu ay badan lahaayeen ama laba ama saddex ay ahaan lahaayeen halkan macnaha dhibaatada waa waa lasii ilaaha og laakiin waa maaragtay sidii bani aadamku aan filayn waxbaa laga qaban lahaa marka in masiibada waa ku qancayna waa qadar alla laakiin dadaal xumadaasna inayna mar daban ugu dhicin maamulka aan garab istaagno oo aan ka wada shaqayno dadkaas masaakiinta ee dhibaatada gaartay waxaan ogahay qof keliya oo oo saddex mashiin iyo ugu yaraan boqol looro sisina iyo wax alla wixii maankaale iyo waxay meeshan u yaal magaa ay ka baabi'een qofkaasna maanta gacmihiisa ay isdul saaran yihiin marka arrintaasaan maara masiibada dabka ka dhacay suuqi weynaa ee magaalada jowhar aan ka tacsiyeynayna dhibaatada soo gaartay shacabka soomaaliyeed ee ku nool oo magaalada jowhar runtii waa aad iyo aad waa masiibo aad u weyn waa masiibo qaran waa masiibo dad badan oo baaxadle taabatay waa masiibo hanti badan salfatay marka waxaan leenahay ilaahay horta u booy dhago intii ku dhimatay ama intii ku dhaawacantay intii ku hanti beeshayba ilaahay bedel khayr qaba midda kaloo muhiimka waxaan rabaa baaq inaan u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed oo meel kasta joogto gudaha iyo dibaddaba ama jaariyad ha ahaato ama soomaalida caadiga ahee soomaalida soomaalida waddamada ku noola noqoto waxaan rabnaa gurmad aan ugu baaqayaa ummaddan soomaaliyeed ee magaalada jowhar ee masiibada ku gaartay waxaan codsan lahaa horta mas-uuliyiinta inay mishaarkooda jaraan oo ay dadkaani u gurmadaan waayo waxaa nala siiyo in annaga wax bilownaa ka fiican walaalayaal taasna waa idinka codsanaa maamulkana waa dadaalay inta dhiman ha sii dhammaystiro insha allah waana la khayra wax dhibaata ma jirayaan ilaahay idinkiis niyadda khayr ha loo sheego isku duubni aan ilaahay idinkiis idinka rajaynaynaa isku duubnaano ilaahayna aan barino anigana un tabartu way iska yar tahay laakiin lacag toban kun aan rabayna halkaan ugu yabo dadka masaakiinta ah